bismillahi raxmaan raxiim habe wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka caawa dal sanadnaasana waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dowladda sacuudi carabiga ugu warbixiyey fursadaha ballaaran ee maalgashi ee ka jira soomaaliya ciidamada ammaanka oo gacanta kusoo dhigay habeenay laba hablood ku dishay deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho dowladda federaalka oo ka warbixisay tirada dadka ku dhintay roobabkii daadadka watay ee ka da-ay qaybo ka mid ah gobollada dalka madaxweynaha soomaaliya oo kulan kula qaatay magaalada riyaad dhigiisa dalka ee la taliya siyaasaf warkay shirka maalgashiga dhaqaalaha buluuga ee soomaaliya oo maanta lagu soo gebagabayay magaalada muqdisho icilada wiil dhowaan askari ka tirsan ciidanka taraafikada ku diray magaalada muqdisho oo cadaalad dalbaday mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo shirweyne uga furmay degmada towfiiq ee gobolka mudoga wararka dibadda waxaa ugu waaweyn xisbullah oo sheegtay inay hub cusub u adeegsatay weeraro ay ku qaaday israa'il
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada taariikhduna ay ku beegan tahay labiiy tobanka bisha koo iyo tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen ee reediyo dalsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dowladda sacuudiga warbixin uu ka siiyey fursadaha maalgashi ee ka jira dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiga uu qaybgalay kulankan waa kulan u dhexeeyey dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga oo looga hadlay arrimaha maalgashi ee ka jira soomaaliya madaxweynaha ayaa dul istaagay fursadaha maalgashi ee ka jira dalka isagoona warbixin ka siiyey dowladda sacuudi carabiya inta uu socdo shirka ayaa sidoo kale waxaa laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dowlad oo udhexeeya agaasimaha warfaafintaana afyeenka madaxweynaha cabdiqaad waa cabdikariin ayaa warbaahinta waxaa waa afyeenka madaxweynaha soomaaliya master digi ayaa faahfaahin ka siiyey warbaahinta qodobadii looga hadlay shirka soomaaliya iyo sacuudiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shirka maalgashiga soomaaliya iyo sacuudi carabiya ayaa uga warbixiyey fursadaha ballaaran ee maalgashiga soomaaliya shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka maalgashiga sacuudiga iyo ganacsatada hogaamisa shirkadaha ugu waaweyn ee dalka sacuudi carabiya madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay wax kasta ay aasaas u yihiin in la helo amni dowladda federaalka soomaaliyana ay dadaal aada u weyn ku bixisay si dalka amni loogu soo dabaali lahaa loogana adkaa lahaa kooxaha khawaarijta iyo cid kasta oo lid ku ah in soomaaliya horumar ay samayso maalgashi caalami ahna ay hesho madaxweynaha oo dul istaagay muhiimadda goobta istaraatiijiga ah ee uu dhaco dalkeenna iyo korarka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee horumarka ka sameynaya ganacsiga caalamiga ah ayaa tilmaamay in iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta ganacsiga soomaaliya iyo sacuudiga ay mudnaan gaar ah siinayaan dowladdana ay diyaarisay sharciyo dhaqangal ah oo loo marayo hanaanka maalgashiga madaxweynaha ayaa sheegay inuusan jirin xilligan xilli uga wanaagsan in la maalgashado soomaaliya sababtana waxay tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo si wada jira u qaaday tallaabooyin u hilinaya maalgashiga madaxweyne xasan sheekh ayaa bogaadiyey dadaalada madaxda dowladda sacuudiga iyo shirkadaha dhaqaalaha dalkaasi ay ku bixinayaan ka mari dhalinta qorshaha isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya iyo sacuudiga si xal waara loogu helo aafooyinka dib u dhigay nolosha ciribtirka saboolnimada iyo xaqiijinta higsiga horumar waara oo loo dhan yahay
ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay haweeney laba gabdhood ku dishay deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay haweeneydaas oo deegaanka gubadley dil ugu geysatay laba dumar kale oo ay guri wada degnaayeen dilkan haweeneyda ayaa waxay u adeegsatay tuureer waxaana u yimid kadib markii ay haweeneyda iyo laba habeen kale ee la dilay uu soo kala dhex galay muran kooban oo ka dhashay caruur yaryar oo isdagaalay kuwaas oo guriga isla joogay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in haweeneyda farka geysatay ee mar qura soo qaadatay tuureysa markaana qeybaha sare jirka kaga dhifatay labada dumar kale oo xilligaas ku kala jiray laba qol oo isku dhegan islamarkaana ayay wada deganaayeen allah u naxariistay haweenka la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray naciimo saalax iyo dumaashadeeda ikhra daahir mahdi waxaana haweeneyda dilka geysatay iyana magaceeda lagu sheegay ambiyo maxamed taas oo ay soo qabteen laamaha ammaanka dowladda taliska booliska oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay in ambiyo maxamed gacanta lagu soo dhigay islamarkaana cadaaladda la horgeyn doono maadaama ay nafta dhaafisay naciimo saalax iyo sidoo kale dumaashadeed ikhra daahir maxamed oo ay guriga wada deganaayeen markana haddii aynu eegno dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixisay tirada dadka ku dhintay roobabkii daadadka watay ay ka da-ay qeybo ka mid ah gobolada dalka cabdisalaan juuleh ayaa warkan faahfaahinaya
ugu wanaagsan ee loogu gargaari karo dadkaas iyo samata bixinta isla dadkaasi shir janaaid oo si wadajira magaalada muqdisho ugu qabteen guddiga gurmadka qaran oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin sheekh bashiir axmed salaad sheekh sombo iyo wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayay kaga dhawaaqeen gurmadka qaran ee fatahaadaha gurmadkaas oo ah mid loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed si wada jira ay kaga qayb qaataan garab istaaga dadkaasi ugu horeyn guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macalin ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay usoo gurmadaan shacabkaasi akoonada gaarka ah ee loo sameeyeyna ku caawiyaan waad dareemi kartiin dadka hal nus milyanka ka badan ee bannaanka daadsan iyo kuwa biyaha ku dhex jiro iyo kuwa ay wax allaale waxay haysteen ay mataqaanaa ay ka baaba'een marka waxaan dabcan rabaa inaan culummada soomaaliyed kusoo dhoweeyo in ummadda soomaaliyeed ay isu gurmato in mataqaan akoonnada iyo la sameeyey ee dadka soomaaliyeed ay ay kusoo gurmadaan in runtii annagu aan wax isku tarno intaan cid kale wax u qaylaysaa ma lahayna waxayna inaan isku ceshanno waan karnaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinayaa dad soomaaliyeedoo waxaan arkay soo keenay raashin keenay dad soomaaliyeedoo dhar keenay dad soomaaliyeedoo xoolo nool keenay sheekh soomow iyo sheekh bashiir axmed salaad ayaa dhankooda ku baaqay in bulshada soomaaliyeed ay taageeraan dadkan aan qaarkood haysanin hooy cunto iyo wax ay xirtaan cod dheer ayayna bulshada ugu baaqeen inay garabisa u muujiyaan shacabka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka heestaan
halkan waxaan u taagannahay in aan isu gurmano inaan baaq u jeedino dhammaan dadka soomaaliyeed gudo iyo dibad xukuumad iyo shacab hay-adaha bahda waxbarashada qof kasta fiiri waxaa iska soo qaadaa adigoo quraacday oo qadeeyey oo casheeyey oo gurigaaga ku jira ee qof muslima ee walaalkaa ah oo biyo dhex yaal xalan una cashin saakan una quraacan roobna ku da'aayo gurigiisiina ou dumay ilmihii uu gacanta ka hayo wixii uu agab lahayna uu halkaas uga soo kacay waxaa kaloo biyaha masiibada la socda xayawaanaadkii dhulka hoostoora ku jiray masaskii ayaa soo baxay xoolo badanay qaniineen dad badanay qaniineen maqlayseen dhibaato weyn baa dhacday oo musiibo weyn baa dhacday oo loo baahan yahay laiska kaashado waqtigii maaragtay la istaakulayn lahaa oo la iskaalmayn lahaa baa la joogaa musiibadaas oo dhib badan geysatay oo dad ku dhinteen xoolo badan lagu waayey hanti badan lagu waayey dad nugul oo maaragtay dad ducafo ah oo weliba u badan kuwii nugulaa sida dumarka carruurtii ay ku dayacan yihiin guryihii ku dumeen kaabayaashii iyo meelo badan iyo buundooyinkii ay ku dumeen dadkii guryaha uu galay marka runtii in laysu gurmoodo ayaan ku baaqaynaa ugu dambeyn wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawuud abees jaamac ayaa sheegay in dad ka badan nus milyan qof ay saameeyeen fatahaadaha ilniino kana barakaceen halka in ka badan soddon qofoodna ay ku geeriyoodeen isagoo sheegay in goobaha dhibaatooyinka ugu daran fatahaadaha ay ka jiraan inay tahay gobolka gedo ilaa iyo ku dhowaad shan boqoloo kun amaba nus milyan oo qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegey kadib markii daadadka ay aad u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya hal milyan ilaa iyo laba boqoloo kun gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwo ay daadadkaasi ama fatahaadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta la ogyahay waa kow iyo soddon waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaare intaas inuu ka badan yahay waxaa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatada ay ka dhacdayna waa gobolka gedo marka maanta waxaan halkaan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka soomaaliya iyagoo iskaashanaya la isku dayo in wax laga qabto cabdisanaan juulo shaakir warbaahinta darsan muqdisho
juulo shaakir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan kula qaatay magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya dhigiisa dalkaasi inateriya siyaasa farki kulanka madaxweynaha iyo sidoo kale dhex maray dhigiisa siyafa asrafo ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan soo jireynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale eritrea sidoo kale kulanka waxaa laisla soo qaatay intii uu socday sidii loo xoojin lahaa islamarkaana loo wajihi lahaa caqabadaha ay wadaagaan labada dal sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhigiisa dalka eritrea siyaasa warka waxaa uu n isla soo hadal qaadeen arrimaha kale oo ku aadan n xaaladda gobolka iyo sidoo kale arrimo kale oo quseeya labada dalood ee soomaaliya iyo sidoo kale eritrea shirka maalgashiga dhaqaalaha buluuga ee soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho sida warkan uu kusii faahfaahinayo cabdifataax muumin arkaas
shirka maalgashiga dhaqaalaha buluga ee soomaaliya oo lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee kheyraadka badaheena ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shirkan ayaa lagu dhiirgelinayay maalgashayaasha gudaha iyo caalamka inay ka faa'iideystaan fursadaha badan ee ka bannaan maalgashiga dhaqaalaha buluga ee soomaaliya iyadoona shalay uu daafuray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare shirka uu socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay xiritaankiisa wasiirada kalluumeysiga dowlad goboleedyada dalka ka jira wakiilo ka socda beesha caalamka safiiro iyo shirkado caalami ah oo danaya kheyraadka badaha iyadoona lagu soo bandhigay dood cilmiyeedyo iyo sidoo kale cilmi baarisyo lagu sameeyey badaha iyo weliba dhaqaalaha baluuga ah shirka ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed iyadoona warbaahinta uu aqriyey cabdifataax axmed cali
shirkan waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxay bogaadisay kaalinta muhiimka ah ee shirkan ay ka qaateen saaxiibada caalamiga ah ee kala ah u s aid iyo u k development kuwaas oo suurtogeliyey qabsoomidda shirkan heerka sare ah ee lagu dhiirigelinayo maalgashiga kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dalka shirku waxa uu soo bandhigay in ay muhiim tahay islamarkaana loo baahan yahay in maalgashi wax ku ool ah lagu sameeyo kalluumaysiga iyo khayraadka badaha iyadoo ganacsatada soomaaliyeed loogu baaqay inay ku dhiiradaan sidii ay maalgashi mug leh ugu samayn lahaayeen dhaqaalaha buluuga ee dalka saddex shirku waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in la sameeyo daraasado iyo cilmi baarisyo ku saabsan fursadaha maalgashi ee dhinaca kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dalka kuwaas oo hoga tusaalayn kara dhaqdhaqaaqyada dhaqandhaqaale ee la xidhiira dhaqaalaha buluuga ee dalkeenna afar shirku waxa uu ku baaqay in la joogteeyo hubinta iyo ilaalinta khayraadka muhiimka ee badaha dalka si looga hortago dhibaatooyinka deegaanka dembiyada badaha iyo dhaqdhaqaaqyada aan diiwaan gashanayn ee ka dhaca badaha dalka
wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa gebagabadii waxa uu u mahadceliyey dhammaan hay-adaha iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwanaaha ee ka qayb galay shirkan muddadii uu socday
ma raba inaan aad ugu dheeraado waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo runtii habeen iyo maalin u soo jeeday inay hirgeliyaan barnaamijkan qiimaha leh gaar ahaan waaxda bulu economiga wasaaradda oo runtii waax cusubna ah islamarkaana la geliyey khibrad iyo shaqo aad iyo aad u xoog badan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa aqoon-yahanada soomaaliyeed ee contribution ku lahaa brograamka inuu istaago iyo martida iyo hay-adaha sida gaarka ah oga soo qaybgala meeshan sidoo kaleeto saaxiibada internationalka oon leenahay ee halkan laga xusay ee runtii iyagoo laftigooda aad iyo aad ugu ugu mashquulsanaa inay hirgeliyaan oo barnaamijkan uu hirgalo aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa saaxiibadayada dhow ee walaalaha iyaga ah ee dalalka aan dariska nahay iyo kuwa aan saaxiibadana ka yimid si ay u qayb galaan halkan ganacsatadooda runtii na soo gaadhay aragtidooda ay ku biirin karaan mashruucan iyo waxtarka intaba muujiyey waxaa ii furan waa inaan dhammaanteed idhaahdo shirkan shiro la mid ah oo horu socon doona yn qaban doona dalkuna waxaad ka bilaawmi doono isbeddel dhaqaale oo runtii deg deg ah waxaan rajaynayaa noqotaan dadka soomaaliyeed ee isbeddelka muuqda ku yeesha dalkan inta uu hadda horu socdo aad iyo aad aa u mahadsantihiin mar kale cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
ehelada wiil dhowaan askari ka tirsan ciidanka taraafikada oo ku dila magaalada muqdisho ayaa ka dalbaday dowladda cadaaladda inay helaan safe cusmaan ayaa warkan si amaqaadaysa ah marxuun cumar jiinow oo sagaalka bishan lagu dilay isgoyska shabeelle ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay dalbanayaan cadaalad ilaa haddana ay haynin wiilkooda ninkii dilay meydka marxuunka ayaa waxa ay sheegeen inaanan weli la aasin ilaa laga keenana ninkii dilay aanan la aasi doonin ehladan ayaa waxa ay sheegeen inay yaqaanaan ninka wiilkooda dilay heeb ahaan halka uu kasoo jeedo waxa ayna dalbadeen in cadaalada la marsiiyo ninkaasi oo ay sheegeen inuu la shaqeeyo taliyaha taraafikada soomaaliya ilaa haddana ay xushmeynayaan dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah nabadoonada waxgaradka iyo dadkii kala duwanaa ee halkani ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen in aanan wiilkooda la aasi doonin ilaa laga helo ninkii dilay dowladuna ay gacanta soo geliso maadaama uu ahaa askari qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayayna ugu baaqeen in ninkaasi lasoo qabto iyaga oo dowladda ku ammaanay in maalmihii ugu dambeeyey ay soo qaqabanaysay dadka dilka ka geysta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa nagu dhacday geeri geeriduu kale xanuun badan nin aada u da-yar dhallinyaro ah ubax soo baxaya ah waxaa lagu dilay si gardarro ah oo xaqdarro ah aa nin faajirihu dilay wax uu ka qabay ma jirin wax kala dhexeeya ma jirin wax isu keeni kara oo aan daalimnimo ahaynu ma jirin waxaa lagu dilay shabeelle jaamacadda ummadda iyo shabeelle derbigoodaa lagu dilay kaasa itaaliya albaabkeeda hore sagaalkii bishii november oo haddaba aan ku jirno sanadkan laba kun saddexiyo labaatanka shanti galabnimo amba koob iyo tobanka saa qofba say u taqaanin ayaa la dilay waxaa lagu dilay meesha hadda aan sheegnay oo ah shabeelle ma ahan meel uu ku faka karo qof wax dilay ma ahan iska dhaaf qof wax dilayo qof wax dulmiya xataa meel uu ku faka karo oo xataa qof si qaldan u fiiriyey waxaan dareemaynaa marka dilkaasu inuu ahay gardarra garab og sababtoo ah xaafadaha marka gaadiidku dhex maraayo haddii baawurka uu dooro ku istaago hadduu isku dayo inuu cararo shacabka caadiga ahaa qabta asoon hubaysnayn ubax soo baxaayo dhibaato culus waalid ku koriyey agoonnimo lagu koriyey wax la soo baray iftiinka dalka iyo dadkaba ahay aa gacanka gardaran ku dishay xamarweyne soona xamarweyne waxaa dilay nin dowladda shaatiga dowladda gashan wuxuu ku dilay si gardaraa mooto iska saaraa xataa qolada mootada wadda ma ahayn nin mooto iska saaran oo danahiisa soo gudahayu ahay waxa loo dilay waa waxna wada kurbeeyey waa qoyskii cabashada qabay waxa meeshan joogood u wada jeediin waxaan dowladda ka rabnaa ninkiina dilay ee gardarra nagu dilay ee afar habeen meydkanyu oo firinjeer ku jiro oo soomaali waa dhaqan badantee dhaqanihii badnaay oo soomaali lahayd cid nagula soo kacda lala-yahay ilaa weli meydkiina uu firinjeer ku jiro ninkii ugu sarreeyay darawalkiisi waayey wuxuu nagu dilay magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ku wada xiran dowladda ugu wada xiran oo la wada og yahay cid kastoo xafiis fadhidana ay jidka ugu xiran tahay kaamirooyin
waxaan markaa weydiisanaynaa madaxda dowladda ugu sarreysa gaar ahaan laamanka arrinta ay qusayso sidii laamanka amniga hay-adda garsoorka gaar ahaan maxkamadda ciidamada in ay marxuumka soomaaliyeed ee ifhaayey mas-uuliyad weyn haayey ifka kuwii dhaafiyey ee ahmi dilay iyo mid qariya mid qaaday in cadaalad la hor keeno si marxuumka cadaalad u helo heer muqdishona u ogaadaan inay cadaaladdu shaqaynayso oo yaysan noqonin cadaaladda mar mid marna laga shaqaysiiyo mid marna mid la maarata aan laga shaqaysiin meeshaan nooga dhintay oo meeshaan lagu dilay kolley waxaan doonaynaa cadaalad waxaan doonaynaa cadaalad kulli calaaya xaal nin dhallinyara ardaya caruur leh yacni iska xamaalanayo inaa bareer hooyo ka soo tegey inaa bareer in dulmi lagu dilo kolley waxaas waxna qabato maahan
waxaa qodan meeshaan lama laba godaa qodan lamada god hal waaba waaba waaba cumar waa haynaa kii kalena dowladdaa ka rabnaa godka lamaad la gelima iyadoon ninkii la keeni dowladdaana ka rabnaa dowladda inay keento ee laysla duugo ayaan ka rabnaa waxaan cabasho ka nahay anunkoo ah ahlada marxuun cumar jiinow een, oo loogu geystay dil isgooska shabeelle ilaa iyo haddeertaan la joogana ninkii dilay aanan gacanta lagu haynin dowladda federaalka soomaaliya waxaan cabasho ka nahay aninkoo ah ahalada marxuun cumar jiinow dhibaatada loo geystay iyo dilka loo geystay marxuumkaas ilaa iyo haddeertaan la joogana wax gacanta lagu soo dhigay aysan jirin
cododkaas wuxuu dambeeyay warbixintii horyaalka safa guud ahaan dhegeysa warkii habeen darsanka caawa ka dhegeysanaysiin oo naginta
wararka la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel